Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Dastuurka Maamulka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ka daafurtay tababar ku saabsan culuumta wadahadalka iyo arrimaha cadaaladda kaasi oo loo qabtay qaar ka mid ah bulshada ku nool magaaladaasi. Tababarkan oo socon doona muddo afar maalmood ah ayaa waxaa ka soo qayb galay daafurkiisa Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Dastuurka Maamulka Jubbaland, mas'uuliyiin ka socotay Wasaaradda Cadaaladda Jubbaland iyo bulshada rayidka ee magaalada Kismaayo. Cabduqaadir Cabdulaahi Qaalim agaasimaha Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Dastuurka Maamulka Jubbaland ayaa ka warbixiyay ujeedka loo qabtay tababarka.
in aynu tababarkan aynu ku baranayno curinta wadahadalka iyo helidda cadaalad waxa weye waxa weye xalka xulusha cadaaladda ee dhammaystiran ee bulshada oo dhan ka qaybgelinaysa inaynu insha allahu tabaaraka watacaala afarta cishay soo socota oo maanta inoo bilaabatay halka aan wey joogno iyadoo khabiirka caalamiga ah inala joogo een, wax walba oo aan ka cudurdaaranaynaa daahis ah ama waxa weeye deg deg ay maalinta koow ay ku timaado waxaan ku faraxsannahay inaynu maanta kulankani inoo bilowdo tababarkan inoo bilowdo dhammaanteydna aan ka wada shaqayno sidii aan uga faa'iidaysan lahayn tababarkan een, kana qayb qaadan lahayn afkaarteenna iyo aaraadeenna iyo ay noqoto meel aan isku dhaafsanna waxa aysan noqonin meel hal meel hal meel wax laga meeriyo wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland mar walba waxay u taagan tahay helidda adeeg cadaaladeed oo hufan oo ay helaan bulshaweynta reer jubbaland meel walba ay joogaan Xa- waxa weye xulusha cadaaladda la raadinayo ee wasaaraddu raadinayso waxay ku dhex jirtaa dadka meesha fadhida waxay wasaaraddu kelligeed keenaysa ma aha waa wax odayaasheedii ay u joogaan haweenkii u joogaan dhallinyaradii u joogaan aqoon-yahankii insha allahu tabaaraka watacaala u joogaan cabdiweli xuseen jaamac wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka maamulka jubbaland oo daafuray tababarka ayaa bulshada kula dardaarmay inay ka faa'iidaystaan sida agaasimuhu markii hore waa warka inoogu bilaabay kulankan wuxuu ku saabsan yahay in bulshadu wada hadasho dhexda cadaaladda oo soomaaliya o dhan ba halkan isugu yimid heer federaal iyo heer maamul goboleed in la wada hadlo een, laga wada hadlo khilaafka sidii loo xallin lahaa si bulshada soomaaliyeed cadaalad loogu soo dabaalo marka wuuna socon doonaa afar maalmood khilaafaadka dhexda meesha ka dhexdhaca dadka dhexdiisa odayaashii xallin jirayna waa joogaan gabdhihii la xallin jirayna waa joogaan khubro caalamigana waa inoo joogtaa marka waan doodaynaa si khilaafaadkeena aan u yarayno oo aan meesha uga saarno tababarada noocaan ah ayaa waxa ay qayb weyn ka qaataan fahamka iyo horumarinta bulshada ee arrimaha cadaaladda iyo garsoorka